dhowrkii maalmood ee u dambeeyey waxaa dekeda berbere taagan hal markab oo sida kun iyo laba boqol oo dibi iyo shan kun oo ariya markabkan oo loo raray dalka yeman ayaa la joojiyey kadib markii dagaalku uu ka bilaabmay dalkaasi xoolihii kale ee iyagana la qaadi lahaa ayaa lagu hakiyey sayladihii iyo maxjiradii ganacsatadu ay lahaayeen laba markab oo iyagana yeman loo qaaday oo sidee xoolo tiradoodu ay dhan tahay laba kun oo dibi iyo lix kun oo adhiya ayaa iyaguna halkaasi dagaalku ugu dhacay waxaanay weli labadaasi markab ay ku xaniban yihiin dekadda mukha ee dalka yemen guddoomiyaha ganacsatada xoolaha u dhuufisa dalka yemen cabdiraxmaan maxamed xuseen oo ku magac dheer shadaar waan la hadlay isagoo magaalada berbere ku sugan ayaa ii faahfaahiyey sida ay dagaalada yemen ka dhacay ay ganacsigooda u saameeyeen xoola wixii joogay hore usii joogay saylada yeman aan geynina iibkoodiibaa istaagay dadkii iibsanayay ee ganacsatada ahaa dee dad dagaalla ku furteen oo nin walba caruurtiisii iyo dee qaxooti galay buu noqday xoola waxoogaayabaa iminka saylada yeman jooga oo reer somaliland leeyihiin waktiguna ugu dhacay iminka caawa wararkana soo gaagaya in dekadii maqa ee xooluhu ka degayeen saldhig ku yaala la garaacaya iminka hadda wararka iminka soo socda dee meel dagaal ka socda oo dadkii ka qaxyaan xoola loo diri maayo iminka berbera waan joogaa xoolihii waa joogaan u dhoofayay yeman muddo iminka usbuuca iminka dagaalku socday ilaa shan habeen waxba maanaan rabin shan habeen ka hor markadii la raray baa u dambeeyey laba saddexdii habeen baa marka baa bixi jiray markabkii wuu joogaa xoolihiina waa joogaan laakiin wejigii lagu rarayay baan ilaa hadda la haynin marka laga yimaado xilliga xajka oo xoolaha ugu badan loo dhoofiyey dalka sacuudiga sanadka intiisa kale oo dhan waxaa xoolaha ugu badan ee laga qaado dekada berbere loo dhoofiyaa dalka yeman waxaana labadii habeenba hal mar u bixi jiray dalka yeman hal markab oo sida kun dibi iyo shan kun oo adhiya xoolaha imanka ku xaniman dekada mukha ee yeman ayay ganacsatadii lahayd si ay ugu taliyaan garan laayihiin waxaana ii sheegeen inaan dibna loo soo celin karin meel kale oo looga qaadi karaana aanay jirin wakiilada halkaasi u jooga ganacsatada xoolaha dhoofisa ayaa iyaguna kula soo teliyey ganacsatadaasi in aanay xoolahooda sayladahooda ka soo saarin ilaa dagaalada yeman ay dhammaanayaan mahadsanid sidiiq maxamed burmas qoysas kor u dhaafay boqol qoys oo qaxoonti ku ahaa dalka kenya ayaa dib ugu soo noqday magaalada baydhabo warkaas waxaa inoo haya maxamed cabdicasiis